howlo dib u dayactir ah ayaa ka socda wadada isku xirta deegaanada buulaguduud iyo janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose taas oo uu burbur xooggan ka soo gaaray daadadkii alniino ee labakunsaddexiyolabaatanki dalka ku dhuftay waddada oo qaybo ka mida la dayac tiray ayaa waxaa kormeer shaqo ku tegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland isagoona u kuurgalay meelaha dib u dayactirka lagaga sameeyey waddada iyo meelaha weli burburku ka jira ee u baahan in la dayactiro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed ibraahim oogle ayaa sheegay in qaybaha dhiman ee waddadu ka burbursan tahay la dayac tiri doono ayna muhiim tahay in golayaasha dowlad goboleedka jubbaland iyo ganacsataduba ay ka qayb qaataan sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha waddadaasi
waxaan taagannahay meeshii ay ku dhammaanaysay waddadii buuloguduud janaac cabdalla qaybtii jayga sida uu noogu warbixiyey taliyaha qaybtan guutada inta ka dhiman waa labayo labaatan kilomitir markaan dhegaysanay saraakiisha iyo saraakiil xigeennada iyo taliyahaba baahida loo qabo waxaan isla garanay in aan ku laabanno golaha wasiirada ganacsatada xildhibaanada iyo dowladda jubbaland dhammaanteedaba inaan isku howlno maanta wixii ka bilowdana aan insha allahu tacaala rabno inaan u dadaalno inaan waddadan si deg dega aan ku dhammaystirno ummadda jubbaland iyo reer kismaayo iyo nawaaxiga dadka meeshaan deganna iyo taliyaha iyo ciidamadana aan ugu bishaarayno insha allahu tacaala si deg dega inaan arrintaa wax uga qaban doonno waddada isku xirta buulaguduud iyo janaac cabdalle ayaa marin muhiima u ah bulshada ku nool deegaanadaasi waxaana la rajaynayaa in dhowaan la dhammaystiro dayactirka ka socda si bulshadu ay mar kale dib ugu isticmaalaan